wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland oo weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabtay kulan soconayay hal maalin islamarkaana looga hadlayay uqareymidda maxaabiista waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday u n-ka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay qaar ka mid a wasaaradaha baahodaagta la-a wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland bishaar aadan geedi ayaa ka warbixiyey ujeedka shirkan loo qabtay in la dayaca tiro waxaa ka dhib sahlanaatay in mid cusub la dhiso laba sababoodba isagoo qadiim ah oo waxyaabaha muusiyamka ama masxafka ah soomaaliya taarikhda u galay uu ka mid yahay iyo meesha uu ku yaallo maanta wuxuu ku yaallaa magaaladii bartamaheedii marka maxaabiistana waxay u baahan tahay in magaalada bannaankeeda la geeyo sida dadka looga soo dhex saaray ee xabsiga loo geeyeyba in meesha ay ku xeran yihiinna saasoo kale ayagana saasaa u nabadgelyo fiican ummaddanay ugu nabad heli kartaa marka sababta markaan iskugu nimid waa xabsi cusubaa dhisma ku socdo insha allah sida naloo sheegayba shalaa lasoo booqday gebagabuu marayaa soo marka xabsigii haddii la dhammaystiro muxuu u baahanaa baahiyaad buu leeyahay kow waxaa ah qalabkii xabsiga laba biyey gelintii maxaan ku idhaahdaay nalki maxaan ku idhahda waxbarashadii sababta dadka maxaabiista ah waxa dadka looga soo dhex saaray ma aha in la nacay ma aha inay meel kale ka yimaadeen waa dadkeenni oo la jaan qaadi waayo nolosha maanta jirta mar markii xabsiga la geeyo waxaa la rabaa inay soo noqdaan iyadoo meesha dhaqan celin u noqotay oo dadka faa'iido u leh inay soo noqdaan so waxaan iskugu nimid marka waa intaa waana ugu mahad celinayaa hay-adda un u n o b s maxaan ku kaasatan waxaan u mahad celinayaa daniela iyo loobahan magaca marar qaarkood loobahan waa la qalda waa le loban ale loban mahan waa loobahan magaceeda waa saxayaa daniela iyo agaasimaha wasaaradda yacni juhdiga ugu weyn iyagaa geliyey inaan iskugu nimaan hawshaan